alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa ali muxamed xadiidka boqol iyo laba iyo sagaashan wa can abi saciidin alkhudriyi abi saciid waxaa laga soo wariyey abi saciid waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raaliha ka noqdee qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi rasuulka ilaahay waxau ihi idaa samictum annida'a haddaa adaanka maqashaan yeedhmada haddaa maqashaan waa adaankee quuluu waxaad tidhahdaa midla maa yaquulu lmu'adin sida uu mu'adinku odhanayo oo kale idinkuna dhaha muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan xadiidka boqol iyo saddex iyo sagaashan walilbukhaariyi bukhaari buu u sugnaaday can mucaawiyata mucaawiya uu ka warinayo yacni marka ay mithlu yacni mid markaa kaa la mida ayaa u sugnaaday xadiidka boqol iyo afar iyo sagaashan weli muslimin muslim buu u sugnaaday can cumara cumar uu ka warinayay fii fadli lqowl hadalka ku saabsan markaa fadliga marka ay leedahay odhaahda la yidhaahdo kamaa yaquulu lmu'adinu siduu mu'adinku yidhahdoo kale la yidhahdo kelimatan kelimatan kelmad kelmad loo yidhaahdo siwa alxaycalatayn yacni markaa xaya cala alfalaax iyo xaya cala asalaa labadaa kelmadood mooyaane xaycala waa calaa wasni basmala xawqala yacni wasnigaasoo kale weeye yacni waa naxtigii weeya jumladaa dhan baa markaysa waxa naxti laga sameeyey oo dabeedna markaasa waxa weeye yacni markaa xaycala la yidhi yacni xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax mooyaane inta kaleba waxa uu mu'adinku yidhaahdaa la odhanayaa amaa xaycalataynka waxaa la odhanayaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa laa xawla walaa quwata ila billaah yacni wax marka xeelad la yidhaahdo oo tab la yidhaahdo iyo wax tamar la yidhaahdo oo noo sugnaatay oo aanu shayba ku samaynaynaa ma jirto ilaa billaah ilaahay kaalmadiisa mooyaane yacni rabbi oo nagu kaalmeeyo mooyaane xeelad tab iyo tamartoonna ma lihin aanu wax ku samayno ama wax iskaga daafacno axaadiistanna waxay tilmaamaysaa inay waxa weeye layna amray marka uu mu'adinku addimayo in markaa laga daba yidhaahdo wuxuu mu'adinku odhanayo allahu akbar allahu akbar markuu yidhaahdo in la odhanayo allahu akbar allahu akbar wahaakada amar baana sidaa ku soo arooraya amarkaa culamada qaarkood waxay ka qaateen iijaab oo waxay yidhahdeen amarku wuxuu faa'iideeyaa waajibnimuu faa'iideeyaa daliil ka sarfiyana lama hayo sidaas aawadee waajib weeyaan baa la yidhi waajib weeyaan ayaa culammada qaarkood ay ka daliishadeen ha yeeshee jamaahiirta culammadu waxay yidhahdeen waajib ma ahe waa sunne bay markaa yidhaahdeen waa sunne weeyaan bay yidhaahdeen waxaanay uga daliishadeen markaa inay sunno tahay xadiis nebiga laga soo wariyey sala allahu calayhi wasalam oo tilmaamaya inuu waxa weeye marka uu mu'adinku addimo inuu nebigu adaanka maqlay dabeedna markaysagaa uu yidhi yacni ciddii markaa sidaa tidhaahdaa waxa weeye markaa jannaday gelaysaa oo yaqiinan ku tidhaahda yaqiinan ciddii sidaa ku tidhahda bimacnaa alfaadda adaanka yaqiinan ciddii ku tidhaahdaa jannaday gelaysaa lamana sheegin bay yidhahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam wax ijaabo la yidhahdo inuu sameeyey ha yeeshee waxaa loogu jawaabay yacni lama sheegin baa la yidhi markaysagaa inuu ijaabo sameeyey dee cagsigana markaysa waxan markaa lama tilmaaminoo lama odhan muu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam wax ijaabo ama sheegin oo kama daba odhan lama odhan sidaas aawoodee xuja idinkuma sugna waxay ixtimaali kartaa inuu nebigu ka daba yidhi oo aan la soo naqlinin bay aqbali kartaa bay yidhahdeen waata kale saxaabada qaarkood waxaa ka sugnaatay cusmaan ibnu cafaan oo kale inuu sheekayn jiray yacni isagoo markaysa waxa markaa yacni la adimayo inuu sheekeeyey taasna waa ka sugnaatay sheikhulalbani laftiisuna waxaan filaya inuu ku quweynayo tamaamu lminna fi tacliiq calaa fiqi sunna marka alfaadda aadaanka waa laga daba odhanayaa siday markaa uu yidhi markaa mu'adinku waa looga daba odhanaya allaahuma ilaa xay calataynka mooyaane xayi cala asalaa iyo xayi cala alfalaax iyaga waxaa la odhanaya laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah ayaa markaa iyaga laga daba odhanaya culamada qaarkoodna waxay labada waa la isku darayaa xadiiska horena waxa uu sheegayaa faquuluu mila maa yaquulu lmu'adin xadiiskana wuxuu sheegayaa xaycalataynka in la odhanayo laa xawla walaa quwata ila billah labadaba waa kulminaynaayo xaya cala asalaa waanu odhanaynaa xaya cala asalaa laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billahna waa ku darayna laakin alasaxu lwalu yacni sida markaa sixada badani waa sida hore oo waa inaan labada la kulminayn oo la odhanayo markaa labadaa waa laga istisnooday oo xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaa laa xawla walaa quwata ila billah keliya baa la odhanayaa yacni wax kale la odhan maayo oo talow asalaatu khayrun min annawm yaga markaa iyadama waxaa la odhanaya asalaatu khayrun min annawm mise wax kalea la odhanaya yacni culamada qaarkood waxay dhahaen sida shaaficiyadoo kale waxaa la odhanayaa sadaqta waa bariirta ama waa bararta waa lugataan bariirta iyo bararta marka waxa weeye sidaasaa markaa la odhanayaa bay markaa yacni shaaficiyadu markaa yidhahdeen xadiis baana lagu soo wariyey waxaa markaa lagu soo wariyey aqaamaha allahu wa adaamaha lafteeda marka ay la yidhahdo laakiin calaa kulli xaal axaadiistaasi ma asixin waa daciif sidaas aawadeed sawaabku waxa weeye quuluu mila maa yaquulu lmu'adin inay cumuumkaa ku guda jirto alsalaatu khayru min annawm in laga daba odhanayo sidaas iyadaabaa markaysagaa sawaabku yahay mu'adinka in la ijaabo yani la ajiibo oo hadalku markaa yacni yidhaahdo markuu addimayo erayga uu yidhaahdo in laga daba yidhaahdo Ah, wakhtiga laga daba odhanayaana waxa weeye waa marka uu addimayo lafteeda ayaa isla markiiba laga daba odhanayaa waxaana laga qaadanaya axaadiista tilmaamaysa in nebigu sala allahu alayh wasalama kaana yaquulu kama yaquulu mu'adin xataa yaskuta mu'adinku waxa uu yidhaahdo ayuu ka daba odhan jiray ilaa mu'adinku ka aamusayo bimacnaa shayga uu yidhaahdaba waa ka daba odhan jiray marka taasi waxay ku tusinaysaa inay yacni tahay markaa fawr oo bimacnaa deg deg inay tahay waxa uu yidhaahdo in laga daba yidhaahdaa inay sidaas iyadaa tahay ayaa markaa laga qaadanaya Eh, yacni xaycalataynka waxaynu sheegnay culammada qaarkood inay yidhahdeen labadaba waa la isku daraya waa la jamcinayaa in laa xawla walaa quwata ilaa billah la yidhaahdo iyo in xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax laga daba yidhaahdo culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waa khaas iyo caam oo waxa markaa waa laga khasisayaa tan oo kama daba odhanayo ereyga uu yidhi oo xaya cala asalaa ama xaya cala alfalaax ah laakiin waxa uu odhanayaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayuu odhanaya culamada qaarkoodna ra'yi kale oo aynaan sheegin ayay ku tageen oo ah markaa in labada marba mid la odhanayo wa fii bacdi alaxyaanna waxaa laga daba odhanaya xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax fii bacdi alaxyaanna waxaa laga daba odhanaya laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayaa laga daba odhanaya sidaasna culammada xanafiyada qaarkoodna waa ku tageen Eh, waana waxa weeye sida marka albani laftiisa uu arjaxayo oo uu odhanayo waa icmaalun lidaliilayni macan labadii daliil oo labadaba la wada camal siinayo weeyaan Eh, oo waxa weeye sidaasaa markaa yacni wahuwa alxaqu in sha allah buu odhanaya tamaamu lminaha qowlka xaqa ah weeye in sha allah ra'yigaas inkastoo sheikhu ka arjaxay haddana waxa weeye eh, qowlka ka fiicani waa qowlka kale ee markaa ah jamaahiirtu u badan yihiin oo ah laa xawla walaa quwata ilaa billah in la odhanayo sababtuna waxay tahay khaaska iyo caamka marka la isku khasiso yacni caamkii cumuumnimo looguma camal falayo suuradii laga khasisay caamkii cumuumnimo looguma camal falo suuradii laga khasisay ee laga reebay ee khaaskaa suurada lagu fas ee yacni markaa lagu camal falaa khaaska markaa ka reebay caamkii ayaa lagu camal falaa taasna waa qaacida markaysagaa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan marka maadaama sidaas iyada ay tahay yacni arjax waxa weeye qowlka jumhuurka oo ah marka in xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax aan laga daba odhanaynin ee lanala jamcinaynin yacni xaya cala asalaa iyo laa xawla walaa quwata ilaa billah labada la isku daraynin ee keliya la odhanayo eh, laa xawla walaa quwata ilaa billah qowlkaasa wahuwa alarjaxu in sha allah waa qowlka markaa raajaxnimada badan Eh, waxaa laynoo sheegay adaankii in laga daba yidhaahdo oo talow ma laga daba odhanayaa qiimistii uu qiimayo lafteeda ma laga daba odhanaya taas lafteeda culamada qaarkood waa yidhaahdeen waa laga daba odhanayaa waxaanay markaa yacni ka qaateen waxay yidhahdeen cumuumka xadiidka faquulu midla maa yaquulu lmu'adin mu'adinku waxa uu yidhaahdo oo kale ka daba dhaha marka waxa weeye hadduu qiimayana yacni waxa weeye iyadana waa in laga daba yidhaahdo ayay yidhaahdeen xadiid kaleoo lasoo wariyo oo markaa sheegaya eh, marka la qiimo qiimista in laga daba yidhaahdo ku soo aroorayna waa jiraa laakiin sanadkiisa dacfi baa ku sugan inkastoo sheekh albani markaysagaa xadiidkan yacni markaa lafdigiisa ama cumuumkiisa uu doonay xadiiska inuu ku xoojiyo oo uu yidhi waa xasanun ligayrihi uu sidaas iyada ah markaa ku tilmaamay uu sidaas iyada ah ku tilmaamay waxay kaloo ka cuskadeen culammada qaarkood oo yidhi waa laga daba odhanayaa qiimista lafteedana waxay yidhaahdeen yacni qiyaas laga qiyaasanayo adaanka laga qiyaasanayo laftiisa looga qiyaasanayo taas lafteeda waa ku jawaabeen laakiin calaa kulli xaal yacni qiyaaskaasi markaysaga laa yadhar yacni meesha markaysaga waxaa markaa yacni kama muuqdo Eh, sababtuna waxay tahay yacni qiyaasku shuruudo badan buu leeyahay asalna waxa waa waxa cibaadaadka yacni in markaa qiyaas aan la gelin ayaa marka waxa weeye asal u ah xadiiskan cumuumkiisana looma daliishan karo oo waxa weeye waxaa la isla ogol yahay eh, marka iqaamada haddii laga daba yidhaahdaba inaan markaa dib loo soo celinaynin yacni ducadii wasiilada axaadiista qaarkoodna waxay tilmaamaysaa inta waxa uu yidhahdo ka daba yidhaahdo dabadeedna marka dambena markaysa waxa in wasiilada ilaahay loo weydiiyo oo nebiga lagu salliyo sala allahu alayh wasalam wasiiladana ilaahay loo su'aalo marka waxa weeye maadaama yacni wasiiladii la socotayba aan markaa la soo celinaynin iqaamadii inaan adaankiina laga daba odhanaynin yacni marka ayay u dhowda ayay u dhowda qiyaaska masalada laga qiyaasanayana calaa kulli xaal waxaad moodaa mas'ala markaysaga waxaan markaa yacni xoogaa daahira inaynay markaysaga ahayn wallahu aclam xadiiska boqol iyo shan iyo sagaashan wacan cusmaana ibni abilcaasi radia allaahu canhu cusmaan waxaa laga soo wariyey annahu qaala inuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi ow ijcalnii iga yeel imaama qawmii qowmkayga ama qoladayda imaamkoodii iga yeel kii imaamka u ahaaye tujinaya iga yeel qaala anta imaamuhum nebigu waxa uu ku yidhi sala allahu alayh wasalam adiga ayaa imaam u ah waqtadi biadcafihim waqtadi waxaad ku dayataa biadcafihim ka ugu taagta daran bimacnaa waxa weeye waxaad tixgelisaa ka ugu taagta daran tixgeli oo sidaad ku dayanayso ficilkiisoo kale yacni markaa samee oo u markaa khafiifi salaada u dhimri watakhid mu'adinan laa ya'khudu calaa adaanihi ajraa watakhid yeelo mu'adinan markaa mu'adin laa ya'khudu aan ku qaadanaynin calaa adaanihi adaankiisa ajran wax mushqaayada aan ku qaadanayn kaasna markaas samayso akhrajahu lkhamsatu shanta ayaa soo saaray wa xasanahu tirmidiyu tirmidina waxa uu yihi xadiisku waa xasan wa saxaxahu lxaakimu xaakimna waa saxiixiyey weliba dariiq kalena tirmidi waa ka soo saaray oo aan qadarka hore ku jirin ee markaa tilmaamaya inuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam ballanka uu kula ballamay ay ugu dembaysay ay ka mid ahayd waxyaalihii ugu dembeeyey an ittakhid mu'adinan laa ya'khudu calaa adaanihi ajraa waxaad yeelataa markaysaga mu'adin aan adaankiisa wax mushqaayada ku qaadanayn tirmidi baa markaa sunankiisa ku soo wariyey yacni tirmidi markaa riwaayada kalena waa saxiixiyey waxay la gaartay waa qadarka dambe oo keliya an ittakhid mu'adinan laa ya'khudu calaa aadaanihi ajra qadarka hore lama socoto yacni markaa xadiidkaa kale markaa ariiqaa kalena tirmidi waaba tasxiixiyo waxau yihi waa saxiix oo xasanun saxiix ayuu markaa u yidhi waa ku sixaanimo xukmiyey xadiidkan cusmaan culammada qaarkood waa saxiixiyeen waxaa ka mid a culammada saxiixisay ibnu mundir waxaa kaloo ka mid a xaakim oo yidhi calaa sharti muslim buu xadiisku saxiix ku yahay waxaa kaloo ka mid a dahabi oo ku waafaqay yacni markaa yani waxaan leeyahay xaakim laba mawdic buu xadiiska kaga soo wariyey mustadragiisa mawdica hore dahabi wuu ka aamusayaa oo waa mujalladka koowaad safxadda boqol iyo sagaal iyo sagaashan yacni markaa meesha labaad waa mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo kow waa ku waafaqaya markaa xaakim buu ku waafaqaya oo saxiix calaa sharti muslim inuu yahay ayuu markaa ku tegaya waana baabka yacni baabun fii fadli salawaati alkhams waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma waxaa kaloo saxiixiyey abu cawaan oo isaguna saxiixiisa ku soo saaray waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey axmed maxamed shaakir tacliiqiisa uu sunanka tirmidi ku leeyahay waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey albani oo isaguna yidhi saxiixun calaa sharti muslim duruq kalena inuu leeyahay tilmaamay marka calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis saxiixa xadiis saxiixa xadiiskani weeye xadiiskani waxau inoo tilmaamayaa mas'alada markaa koowaad in cusmaan uu imaamada markaa dalbay imaamadii markuu dalbayna nebigu sala allahu alayh wasalam inuu imaam ka dhigay waxaa lagu xambaarayaa inuu waxa weeye u xaqnimo lahaa imaamada oo isagu qur'aanka ugu yaqaanay waayo dadka markaa waxa weeye sida salaada cidda tujinaysaa waa inay tahay yacni cidda kitaabka ugu taqaana qur'aanka ugu taqaana yo umu lqawma aqra'uhum likitaab illah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawa'an faaclamuhum bisunna marka waxa weeye inuu xaaladaa ku sugnaa ayaan markaa lagu xambaarayaa oo isagu ahaa aqra'oodii kii ugu qiraa'ada badnaa ee qur'aanka ugu yaqaanay inuu sidaa yahay baa lagu xambaaraya waxaa kaloo xadiiska lagala baxayaa in waxa weeye dalabka imaamada markaa salaada dadka in la tujiyo cayimaadda in laysu cayimo in la dalbo oo la yidhahdo aniga imaam iga dhig inaynay markaa wilaayadii ama madaxtinimadii dalabkeedu madmuumka ahaa ee xumaa inaynay ka mid ahayn yacni ima yacni wilaayadii ama madaxtinimadii yacni dalabkeeda in la dalbaa ay xumayd inaynay ka mid ahayn oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau uhi inna laa nuwalli hada hada alamra aw hada alcamala axadan dalabahu aw xarasa calayh qof markaa dalbay ama ku dadaalay arrinkan markaa mas-uuliyadda ama madaxtinimada uma dhiibno ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi haddana cusmaan ibnu abilcaas imaamatu salaah ayuu dalbay nebiguna waa u dhibay sala allahu alayh wasalam marka wilaayadii in la dalbo ay madmuumka ahayd inaynay ka mid ahayn baa laga qaadanaya ta kale markaysagaa qofka dalbayna haddii u xaqnimo leeyahay in loo dhiibayo oo in loo dhiibi karo ayaa lafteedana markaa lagala baxayaa oo laga qaadanaya shardina waxaa ku xidhan dalabka markaysagaa taas ilaa uu dalbayo qofku naftiisa waa inuu marka arrinkaa inuu awoodi karayo oo salaaddii waxa weeye imaamadii dadka uu tujin karayo oo aanu marka waxa weeye salawaadkii uu xafidi karayo ilaalin karayo aanu ka absaamaynin taas iyadaa inuu qudro u leeyahay waa inuu naftiisa ka og yahay ama isagoo markaa taas aan awoodi karaynin naftiisana ka og inaanu kari karaynin inuu dalbado yacni ma aha inuu dalbado markaysaga ma aha arrinkaas waxaa kaloo markaysa waxaan markaa xadiiska laga qaadanayaa in waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam uu amray cusmaan ibnu abilcaas salaada inuu khafiifiyo waqtadi biadcafihim bimacnaa ka ugu markaa taagta daran yacni tixgeli ayaa laga tilmaamayaa xaalkooda ilaali sidaas iyadaa baa looga jeeda oo salaaddii aad iyo aad ha ugu dheeraan laakiin khafiifinta masalada salaada la khafiifinayo oo inagii nidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ficilkiisa ayaa caddaynaya ficilkiisa ayaa caddaynaya waa inaga nidhi baabka imaamadana insha allahu tacaala waa inoogu iman doonaa waana markaysaga kusii waadixin doonaa marka loogama jeedo calaa kulli xaal qof kastaaba wuxuu khafiifin u qaato in loo khafiifinayo yacni markaa loogama dan laha laakiin waxa weeye yacni waa markaa khafiifin yacni siduu nebigu u khafiifin jiray sala allahu alayhi wasalam oo kale ayaa markaa looga jeedaa masalada kale uu xadiisku inoo tilmaamayaa waxay tahay yacni mu'adin tabarrucaya aan wax ujra iyo mushqaayada ku qaadanaynin haddii la helayo in waxa weeye kaas in la doonto yacni ruux amiina oo marka waxa weeye ilaahay dartii u addimaya oo marka ilaahay uun sawaabka ka doonaya laakiin wax mushqaayada aan ku qaadanayn haddii kaa la helayo in kaas markaa la doonto ayaa lagalaga qaadanaya waayo arrinkan adaanku waxa weeye waa cibaado maadaama markaysaga cibaado ay tahay yacni sawaabka iyo khayrku waxa uu ku sugan yahay in la ixtisaabo ilaahay dartii yacni loo sameeyo laakiin waxa weeye aan markaa camal iyo shaqo laga dhigan sidaas iyada ah ayaa markaysaga fadligu ku sugan yahay fadligu sidaas iyada ah buu ku sugan yahay marka xadiiskan culama culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa inay waxa weeye ama jamaahiirtoodu waxay yidhaahdeen in adaanka in mushqaayad lagu qaata inay makruuh tahay oo karaahiye tahay baa laga qaadanaya inay makruuh tahay oo karaahiyatoo laga fiican yahay ama laga fadli badan yahay ayaa laga qaadanaya laakiin taxriim laga qaadan maayo in ujroba in lagu qaataa inay xaaraan tahay laga qaadan maayo ujro in lagu qaataa inay xaaraan tahay lagama qaadanaya bay markaa yidhaahdeen culamada qaarkoodna itifaaq bay soo naqliyeen in waxa weeye ay bannaan tahay ujro in lagu qaato marka calaa kulli xaal waxaa lagu xambaarayaa inay tahay sida fadliga badan marka sidaas aawoodee haddii la helayo mu'adin aan ujro ku qaadanaynin oo ku tabarrucaya in mu'adin ujro ku qaadanaya yacni marka adaankii loo dhiibo yacni taas iyadaana culammadu ma aha bay yidhaahdeen laakiin marka la waayo mu'adin yacni ku tabarrucaya aan wax ujro ah ku qaadanaynin iyada waa bannaantay bay yidhaahdeen in markaa mushqaayad cid lagu siiyo oo markaa ciddaasi dabad ay adinto waa bannaan tahay xadiiska boqol iyo lix iyo sagaashan وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه مالك وحلق سوريي قال إنه يري قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحنق يري وإذا حضرت الصلاة هذه صلاة الصوح حاضرته فليؤذن لكم أحدكم هيدين أدمو إذن كمركا متكين هيدين أدمو الحديث أي اقرأ الحديث حديثك أخري أو أكمل الحديث أما حديثك كامل يال أعقب إن أتلاذ الحديث الحديث الحديث yacni markaa saddexda markaa mid walba waa ku bannaan tahay haddaad tidhahdo alxadiisu waxay noqonaysaa alxadiisu bitamaamihi ay kaa'inun bitamaamih waxa uu ku sugnaaday markaa dhammaystirankeeda dhammaystirankiisuu ku sugnaaday waxay noqonaysaa alxadiisu mubtada haddaad tidhahdo alxadiisi ay ilaa aakhiri alxadiisi laga gaadho ayay noqonaysaa ilaa aakhiri alxadiisi inkasta inay qiyaas ahayn inta waxa weeye markaa xarfiga xarafka jaarka ee wax jaray inta la xadfo in waxa weeye majruurka ma yacni markaa la la dhigo halkiisii yacni ama majruurkii oo markaa jaran in la daayaa yacni qiyaas ma aha laakiin fii bacdi alaxyaan waa bannaan tahay yacni marka ashaarat kulaybin bilakufi alasaabici ashaarat kulaybin ay ilaa kulaybin marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye taasi waa yar tahay alxadiisi haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa ay akmil ilxadiisa xadiiska dhammaystir ama iqra ilxadiis akhrajahu sabcatu toddobada ayaa soo saaray labada saxiix iyo afarta sunan iyo imaam axmed xadiiskana waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam aadaanka inuu amray ayuu markaa inoo tilmaamaya marka aadaanku inuu waajib yahay ayaa markaa culamada qaarkood ay ka daliishadeen oo waxa weeye falyu'adin laamku waa laamu lamri ficilkuna waa majzuumun markaysa waxaan markaa biha marka maadaama sidaas iyada ay tahay waxa uu noqonayaa in markaa waajib ay tahay oo waajibkaa wax ka sarfiya haddii aan lahaynin waajibnimadii ayuu markaysagaa faa'iideynaya alamru yaqtadi lwujuub wujuubkaasina wujuub cayniya ma aha allahuma ila fii xaqi almunfarid qofka gaarkiisa u tukanaya mooyaane laakiin dadka kale waxa uu ku yahay fardu kifaayo ayuu markaa ku yahay oo ahlu masjidkii ama markaysagaa dadkii jamaacada oogayey inay waxa weeye markaa sameeyaan adaan inay markaa sameeyaan qaarkood ayaa markaysaga waajib ku ah idaa qaama bihi lbacdu saqada alismu can ilbaaqiina haddii qaar markaysaga yacni ku kacaan yacni markaa waajibkaasna kuwa kalena dembigu waa ka dhacaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa cidda addimaysaa inay tahay inuu ruux muslima yahay ruux muslima waa inuu yahay ruuxa addimaya waayo waxaa laga qaadanaya laga faa'iidaysanayaa walyu-adin lakum axadukum midkiin ha idin addimo marka midkaasi waxa weeye waa inuu yahay qof muslima waa inuu yahay taas iyadaana waa laga qaadanaya laakiin lama shardiyo sida waxa weeye inuu markaa yahay aqra'a ama dadka ka ugu qiraa'ada badan ama qur'aanka ugu yaqaana ama sunnada ugu yaqaana inuu sidaas yahay iyada markaa waxa weeye lama shardiyo xadiidka boqol iyo toddoba iyo sagaashan wacan jaabirin radia allaahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam inuu rasuulka ilaahay qaala uu ku yidhi libilaalin bilaal uu ku yidhi idaa adanta fatarasal haddaad aadinto fatarasal markaa u kaadi oo bimacnaa waxa weeye tartiil samee tarasulku waxa weeye waa bitu'ada yacni deganaansho waa in lagu sameeyo oo aan markaa adaanka la dedejin adaanka waa inaan la dedejin ee waa in loo kaadiyaa oo waxa weeye markaad yacni ad ku dhawaaqdo aadna markaa nasataa yaro neefsataa yacni codka markaa qudhiisa waa inaad jiidjiiddaa laakiin jiidjiiditaankaasi waa inaan kula talax tegin saas aawadeed culammadu waxay diidaan in waxa weeye lagu sameeyo yacni tamdiid markaysagaa fi ladaan adaankii markaysagaa marba gees loo jiido oo markaa muduud markaysagaa yacni dheer oo markaysagaa yacni aan asal lahayn in lagu dhaco ta noocaasa culammadu waa diidaan oo waxa weeye waa in markaysaga ay noqotaa yacni bayna alifraad waltafriid laakiin in layska jiidjiido oo afar iyo toban xaraka layska wado markaysagaa medkii ta noocaasi wax saa'iqa ma aha ta noocaasi wax saa'iqa ma aha idaa addanta haddii aad markaa istidhaahdo adin ay idaa aradta an tu'addina haddaad doonto inaad addinto fatarasal bimacnaa u kaadi bimacnaa ha sardino markaysagaad yacni markiiba markaa ha ku degdegine si kaadsiinya yacni si kaadsiinyale u addin wa idaa aqamta haddaad markaysaga yacni istidhaahdo qiim faxdur dedeji yacni xadriga iyo tartiilka yacni markaa xadrigu waa dedejinta yacni tartiilkuna ama tarasulkuna waxa uu yahay waa markaysaga ukaadinta weeye ukaadinta loo kaadkaadiyo yacni markaa weeya wajcal bayna aadaanika wa iqaamatika qadra maa yafrugu alaakilu min aklih wajcal waxaad ka yeeshaa bayna aadaanika adaankaaga dhexdiisa iyo wa iqaamatika qiimistaada dhexdooda labadaa dhexdoodana waxaad ka yeeshaa qadra maa qadarkii yacni markaa qadarkii kii yafruqu uu ka faaruqayo alaakilu kii markaa waxa weeye cunaayey min aklihi cunitaankiisa uu ka faaruqayey oo kii wax cabbaayey cabbitaankiisa uu ka faaruqayey oo kii xaajo gudanayey xaajo gudadkiisa uu ka soo faaruqayey yacni qadarkaas u dhaxaysay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa dacafahu tirmidi waa daciifiyey xadiidka oo waxau yidhi waa xadiis markaa daciifa ayuu yidhi culamada kale xadiidka daciifisay waxaa ka mid a yacni xaakim waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida ibnu xajar waxaa ka mida nawowi yacni culammadaas baa ka mida culammada markaa xadiiska daciifisay tirmidina waxa uu tilmaamay oo uu yidhi xadiisu jaabir haada xadiisu laa nacrifu ila min hada alwajhi xadiiska markaa tirmidi yani markaa xadiiska markaa waxa weeye jaabir ee kan ah laa nacrifu ila min hada alwajhi wejigaa laga soo wariyey mooyaane weji labaad ka garan mayno dariiq kale oo lagu soo wariyey ma ogin ila min hada alwajhi min xadiisi cabdilmuncim وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري ننك عبد المنعم لا يلاده ننك أسمرك يعني طريقي سموية طريق كلا مؤغن وحديث كان لغو سوري حاكم يسونا وحو الشيخ طريق كلا يسونا طريقة كلا يوجد طريقة مويانة مت كلا مؤغن marka sheekh axmed maxamed shaakir waxa uu odhanayaa xadiiska waxaa ku sugan marka arrin dariif ah oo labada dariiqa xadiiska uu leeyahay in waxa weeye xaakim iyo tirmidi mid waliba mid buu gartay ka kalena ma garanayn ka kalena ma garanayn yacni sidaas iyadaabaa ku sugan yacni hadalkaas marka yacni axmed maxamed shaakirna waxa uu ku tusinayaa in xadiisku dariiq kale markaysaga aanu lahayn ayaa markaa laga fahmaya ha yeeshee markaysagaa dariiqyo kale uu leeyahay o aanu axmed maxamed shaakir laftiisu arag ayaa jira oo marka albaniya marka ay sheegeen xaafid ibnu xajar marka uu talkhiiska xadiidkan ku soo arooriyo yacni hadalkaa tirmidi aynu sheegnay buu sheegayaa dabeedna waxau odhanayaa kaasaa waxay ku filan tahay xadiidka inay daciifiso mar haddii waxa weeye ninkaas cabdilmuncim la yidhaahdo ee majhuulka ah mooyaane cid kale oo soo warisay aan la ogayn isagiina majhuul yahay yacni wa huwa kaafin fii tadciifi alxadiid xadiidka daciifinta la daciifinaya waa ku filan tahay taasun lafteedana waxaad mooddaa in laga fahmayo kaannahu aanu xaafid ibnu xajar xasuusnayn xadiisku duruq kale uu leeyahay marka uu hadalkaa lahaa waxa uu tilmaamay sheikhulalbani raxmatu ullaahi calayhi xadiiska in laga soo wariyey yani marka min xadiisi jaabir waxaa kaloo laga soo wariyey saxaabiga abu hurayra waxaa kaloo laga soo wariyey saxaabiga abu ubay ibnu kacab waxaa kaloo laga soo wariyey saxaabiga salmaan alfarisi yacni markaa afartaa saxaabi baa markaa laga soo wariyey afartaa saxaabi ayaa laga soo wariyey xadiidka salmaan marka waxa weeye uu sheegayo subulsalaamku waxaan filayaa inuu odhanayo sulaymaan ayaa markaysaga tasxiif marka ugu dhacay yacni marka min xadiisi salmaan markuu tilmaamay saas si la-eg marka uu sheegayo yacni markaa sheikha saaxibu tawdiixi alaxkaam waxa uu odhanayaa walahu shaahidun min xadiisi abi hurayrata akhrajahu shaykhu akhrajahu abu shaykhi min xadiisi sulaymaan yacni waxa weeye yacni shaahid buu leeyahay min xadiisi abi hurayra akhrajahu abu shaykhi min xadiisi sulaymaan marka waxa weeye halkaas waaw inuu ka dhacay ayaa markaysaa waxaan markaa ama waxa weeye marka intaa in laegi ka dhacday walahu shaahidun min xadiisi abi hurayrata akhrajahu abushaykhi yani waxa weeye shaahid kale oo waxa weeye yani iyadana markaysaa waxaan markaa abushaykh soo saaray oo wa min xadiisi sulaymaan marka waxa weeye halkaas calaa kulli xaal saqdi baa calaa kulli xaal ku jira hadalka markaysagaa saaxibu tawdiix alaxkaam uu sheegayana waxa uu ka soo naqliyey yacni saaxibuusubul salaam ayuu ka soo raray yacni marka waxa weeye sancaani laftiisuna xadiidka waa daciifiyey oo waxau ihi turuqda dhammaantood waa daciifa waa waahiya dacfigood waa daran yahay albani laftiisu xadiidka waxa weeye kitaabkiisa la yidhaahdo mishkaadka waa ku daciifiye uma kala reebin xadiidka ha yeeshee markaysagaa qadarka dambe xadiidka wajcal bayna adaanika wa iqaamatika yani markaa miqdaara maa yafruqu alaakilu min aklih ama qadra maa yafruqu alaakilu min aklih qadarkaa dambe waxa uu ku saxiixiyey kitaabkiisa markaa silsilatu axaadiisi saxiixa mujalladka labaad buu ku saxiixiyey yacni raqamka xadiidka siddeed boqol iyo toddoba iyo siddeetan waxaanuu tilmaamayaa duruqa uu xadiisku leeyahay yacni dariiqa markaa labaad mooyaane yacni saddexda dariiqa kaleba dacfigoodu inaanu darrayn ou yahay dacfi markaysagaa munjabir oo kabmi kara markaysaga inuu yahay ayuu markaa tilmaamay oo waxa weeye waxa ku sugan waa markaysaga ama majhuul inuu ku jiro ama markaysaga yacni markaa majhuul inuu ku jiro iyo waxyaala noocaasa ayaa u badan waxaana markaysaga xadiidka dariiqyada qawiga ah ka mid ah bimacnaa waxa weye dariiqyada waxaan u jeedaa sidooda qawi uma ahee kabmi karaya ee dacfigoodu munjabirka yahe kabmi karaya waxaa ka mid ah dariiqa ubay ibnu kacab uu soo wariyey oo cabdillaahi ibnu imaam axmed uu zawaa'id ulmusnad ku soo wariyey sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku sugan cabdillahi ibnu ljawzaan in la yidhaahdo ninkaa lama garanayo ninkaas lama garanayo marka dee haayada waxaa ku sugan ninku waa inuu majhuul yahay majhuulkana xadiiskiisu haddii markaa dariiq kale loo helo oo la mida waa lagu xoojiyaa waxaa kaloo markaysa waxaan markaa la mida xadiidka marka abu hurayra oo abushaykh markaa sheikha la yahay abushaykh alasbahaani oo kitaab markaa aadaanka ka qoray buu markaa yani ku soo wariyey waxaana sanadkiisa ku jira xamdaan ibnulhaysam ibnu khaalid albagdaadi oo waxa markaa tawsiiqiyey oo siqanimo ku xukumay abusheekh oo wax ka warinayo shiikhiisii uu yahay yani shiikh u ah yani shiikh waxa u ah marka xamdaan baa shiikh u ah abusheekh marka abusheekh baa wax ka warinaya marka shiikhiisii xamdaan ibnulhaysam waa tawsiiqiyey ha yeeshee shay munkara ayuu ka sheegay markaysagaa imaam axmed laakiin taasi riwaayadiisa daciifin mayso waxaa kaloo ku sugan nin la yidhaha sabiix ibnu cumar alsayraafi ninkaasina waa majhuul saas aawadeed baa bayhaqi waxa uhi isnaaduhu laysa bilmacruuf labadaas sanad laftoodu waxay yihiin laba shay oo isquweynaya sanad kale oo salmaan uu soo wariyey waa jiraa marka waxaa weeye calaa kulli xaal xadiiska marka waxa kale oo taxsiiniyey yacni suyuudi oo isaguna markaa u ramsiyey inuu markaa xadiisku xasan yahay munaawi baa tacqiibiyey oo waxauu yidhi xadiiska markaysa waxaan markaa inuu taxsiiniyaa ma suuragal aha allahuma ilaa inuu ujeedo mooyaane xasanun likayri marka munaawi laftiisu inuu waafaqay xasanun likayri xadiisku inuu yahay ayay markaa u eg tahay oo aanu taas yadaa caaridin marka albaani wuxuu odhanayaa tan arjaxayaa taas weeye waa inuu xasanun likayrihi u jeedo waayo duruqdiisu ta labaad mooyaane saxiixada waxaa ku dhacday ta saddexaad mooyaane ta saddexaad laakiin dacfigiisu waa daran yahay waa khata maطbaciya yani weeye ee sawaabka waxa weeye lianna turuqahu ila ahaaniya minha laysa fiiha dacfun shadiidun dariiqyada xadiidka tan labaad mooyaane yani waxa kale dacfigoodu ma dara weeyi yacni dariiqa markaysagaa labaad ee dacfigiisu daran yahayna waa xadiiska jaabir ee uu markaa shiikhu inoo soo arooriyey xadiidkaa weeye waayo waxaa ku jira nin la yidhahdo cabdilmuncim nin la yidhahdo cabdilmuncim ibnu nucaym alaswaari saaxibu siqaa ninkaas ayaa ku jira inkastoo tirmidi uu yidhi waa majhuul ha yeeshee culammada markaysagaa xadiiska oo bukhaari iyo markaysa waxaan markaa abu xaatim iyo waxay yidhaha waa munkarulxadiis bukhaarina waxau idhi nin kastaan idhahdo waa munkarulxadiis laa taxilu riwaayatu canhu mid kastoo aan idhaahdo ninkaasi waa munkarulxadiis in wax laga wariyaaba xalaal ma aha oo ma bannaana ayuu sidaas yadaa yidhi marka dariiqa calaa kulli xaal dacfigiisu waa daran yahay ha yeeshee markaa tirmidi waa sahwiyey oo waxau idhi markaysagaa ninkaasi waa majhuul marka waxa weeye calaa kulli xaal qadarka dambe maadaama aynu tilmaannay duruqu inay isquweynayaan oo dariiqa jaabir marka laga soo warinayo mooyaane duruqyada kale oo dhan markaysagaa uu yahay dacfigoodu dacfi aan shadiid ahayn oo darrayn yacni xadiisku waxa uu noqonayaa xasanun likayrihi inta noqonaysa xasanun likayrihi duruqdu isku waafaqaysaana waa inta dambe wajcal bayna adaanika wa iqaamatika qadra maa yafruqu alaakilu min akli ilaa aakhirihi weeye amaa inta hore iyadu shaahid ma laha iyadu waa daciif yacni weeyaan qadarkaa hore laakiin qadarkan dambe waxa weeye waa markaa xasanun likayrih yacni sidaas yadaa weya waxaana laga qaadanayaa adaanka iyo iqaamada in qadar loo dhaxaysiiyo oo aan deg deg markiiba loo qiimin ayaa laga qaadanaya yacni salaadahana sida muctaadkaa wakhti baa loo dhaxaysiiya allahuma ilaa hal salaad mooyaane adaanka iyo iqaamada iyadoo waxba looma dhaxaysiiyo salaadaasina waxa weeye dadku ay caadaysteen inaan adaanka iyo iqaamada waxba loo dhaxaysin waa salaada maqrib waa salaada maqrib weeye laakiin sunnadu waxa weeye iyada lafteeda in adaanka iyo iqaamada in qadar loo dhaxaysiiyo oo waxa weeye qadarku markaa ha yaraado oo ha noqdo markaysaga qadar laba ragcadood la tukado waa in loo dhaxaysiiyaa markaa sida sunnada ah adaanka iyo iqaamada bukhaari marka uu yani isweydiiyey masalada ku saabsan kan bayna aladaani waaliqaama waxaan filayaa inuu soo aroorin jiray xadiidka bayna kulli adaanayni asala xadiidka inuu soo aroorin jiraan filaya falyuraajac marka waxa weeye xadiidka wajhul istidlaalka looga daliishanaya waxay tahay marka uu isweydiiyey intee adaankiiyo iqaamada u dhaxaysa waxaa markaa lagu jawaabay ama uu ku jawaabay bayna kulli adaanayni salaa maadaama xadiidkani shardigiisa aanu ku asixin oo ku sugnayn waxa weeye waa ka tegey laakiin wuxuu markaysagaa soo qaataan filayaa bayna kulli adaanayni salaa laba adaanoo kastaba salaad baa udhaxaysa bimacnaa adaan iyo qiimis kastaba salaad baa udhaxaysa laba ragcadood qadar la tukado ayaa qiimistii iyo addimaadii kasta u dhaxaysa ee salaad kasta loo addimayo marka salaada maqrib sunnuhu waxa uu yahay in qadar laba ragcadood la tukado yacni markaa loo dhaxaysiiyo nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sunneeyey in waxa weeye maqribka hortii laba ragcadood in la tukado oo waxau ihi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi qaala fi haalisati liman shaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi marka waxa weeye maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada yacni markii saddexaad wuxuu ku daray yacni liman shaaa kii doona ha tukado marka kii doona ha tukado sidaas yadaa ayuu markaa ku daray marka xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa in sunno qabliyo oo maqhribka ka horraysa oo aan mu'akad ahayn inay jirto oo sida sunnayaasha kale ee salaadaha ku lamaan loo yacni ta'kiidiyey ee loo adkeeyey sunno aan sidaa loo adkaynin oo laakiin ruuxii doonaa tukan karo oo fadli ka heli karo kii doonaana iska dayn karaa inay makhribka ka horrayso ayaa laga qaadanaya waxaa suurowda markaysagaa in imaamka iyo mu'adinku ay yidhaahdaan annagu waxa weeye liman shaaa la yidhi oo ma tukanaynaan ma tukanayno laakiin waxa isweydiin leh dee waxa weeye dadkii markaa iyagu waxaa dhici kara qaar doonayaa inay jiraan lamana odhan haddii imaamkiiyo mu'adinku ay doonaan ha la tukado hadday haddii iyagu aynay doonin ayaan la tukan lama odhan yacni inkastoo haddii ay qiimaan salaadda markaysaga ay laasim tahay inaan wax sunnaa markaysaga waxaan markaa la tukan ee ilaaba ilaa salaada la qiimay markaysaga la tukado waajibku sidaas markaa uu yahay oo waxa weeye idaa uqiimat isalaatu falaa tusalluu ila almaktuuba yacni waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa waxa uu idhi haddii salaada la qiimo tafaralkaa mooyaane tu kale ha tukanina sidaas yada ah ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam markaa uu yidhi marka iyaday caynkaa tahay haddana waxaa suurowdaa marka inuu yidhaahdaan marka annagu inaannu tukanno dooni mayno marka haddaba haddii waxa weeye ruuxii kale ee markaa yacni isagu yidhi sidaa cagsigeeda oo inaan tukadaan doonayaa maxaad khayrka uguuga xirmaaninaysaa oo ugu diidaysaa maad u kaadisii qadaru laba ragcadood yacni markaa tukan karo oo uu sunnadaas markaa la iman karo yacni fadligaasna markaysaga waxaan markaa iyo ajarkaasna uu shaqaysan karo marka calaa kulli xaal xadiidkaa laftiisa bayna kulli adaanayni salaa waxaa laga qaadanayaa qadar laba ragcadood tukada ugu yaraan in loo dhaxaysiiyo addimaaddii iyo salaaddii kasta yacni addimaaddii iyo qiimistii kasta addimaaddii iyo qiimistii kasta qadar laba ragcadood tukado la tukado ugu yaraan in loo loo dhaxaysiiyo ayaa waxa weeye laga qaadanaya xadiidka boqol iyo siddeed iyo sagaashan walahu can abi hurayrata radia allaahu canhu tirmidi waxaa u sugnaato abu hurayre uu ka warinayaa xadiidkaa hore wuxuu ku tusinayaa waxa weeye marka uu tirmidi yidhi dariiqaa dariiqaan ahayn ka garan mayno in arrinka noocaasi markaysagaa culammada aynay waxba yeelayn waayo waxaa dhici karta caalimka markaysagaa muxadiska ahi markaysagaa dariiqyada qaarkood inaanu garan baa suurowda oo uu yidhahdo xadiiskani markaysagaa dariiq kale uma ogi culamo kale inay garanayaan baa laga yaabaa marka lama odhanayo waxa weeye cilmigiisu markaysaga ma sii ridna oo xadiis duruq markaa mutacadida leh ayuu markaa yidhi dariiqaa mooyaane wax kala garan maayo ma cid baa waxaa suurtoobi karta markaysagaa inay cilmiga tirmidi ka hadasho iyo xadiidka markaa sida u yaqaano oo ay yidhahdaan waxa weeye yacni kuma fogayn xadiidka waayo dariiqyada qaarkood ayuu markaysaga waxaan markaa garan waayo ma cid baa waxaw xadiidka sida u yaqaano ka hadli karta markaa yacni xaakim oo waayo marka waxa weeye isaguna dariiqa tirmidi gartay ma garan yacni ee halkii halka dariiqa uu soo wariyey buu gartay labadooda midna dariiqyada kale markaa la soo wariyey ma garan yacni axmed maxamed shaakir ma cid baa odhan karta xadiidka ma aqoon yacni waayo labada dariiqe markaa xaakim iyo tirmidi garteen waa gartay ha yeeshee markaysaa waxaan markaa saddexda markaa saxaabiya kale ee soo wariyey ee waxa weeye marka albaani marka uu soo arooriyey yani marka iyagu yani isaguna ma garan marka taasi waxa weeye arrinka noocaasi culammada inuu ka dhaco iyagoo xadiiskii garanaya ayay markaa kutusinaysaa oo aan markaa lagu naqdin karin yacni xadiis buu duruqiisa markaa garan waayay hal dariiq mooyaane inaan taa lagu naqdin karin oo aan markaa yacni cilmigiisii lagu duri karin ayay ku tusinaysa xadiidka boqol iyo siddeed iyo sagaashan walahu markaa tirmidi waxa u sugnaatay can abi hurayrata abi hurayre uu ka warinayaa radia allaahu canhu ilaahay abu hurayre raalliha ka noqday ana nebiya sala allahu alayh wasalama qaal nebigu inuu yidhi laa yu'adinu ilaa mutawadi yacni laa yu'adinu ma addimayo ilaa mutawadi'un yacni mid markaa wayse qaba mooyaane ku kale markaa addimi maayo wa dacafahu tirmidi waa daciifiyey tirmidi waa daciifiyey sababu tadciifa uu tirmidi ku daciifiyeyna waxay tahay zuhri oo ka warinaya abu hurayra yacni abu hurayre waxba kamuu maqal marka xadiisku halkaas wuxuu noqonayaa munqatic ayuu markaa noqonaya oo waxaa ku sugan markaa inqiaac baa ku jira markaysagaa bayna zuhri wa abi hurayra zuhri baa maxamed ibnu shahaaba zuhri ayaa abu hurayre ka warinaya abu hurayrena waxba kama maqal bale culammada qaarkood waxay yidhahdeen muxadisiintu waxay isku waafaqeen oo isku itifaaqeen inaanu waxa weeye marka abu hurayre waxba ka maqal sidaas yada ah ayaa markaa muxadisiintu isku waafaqeen xadiisku weliba cillo kale uu leeyahayna waa jiraa waa jirtaa oo waxaa sanadka ku sugan oo zuhri wax ka warinaya nin la yidhahdo mucaawiyatu ibnu yaxya asadafi marka mucaawiyatu ibnu yaxya asadafi ninka la yidhahdana waa daciif sida xaafid ibnu xajar ba uu ku sheegaya talkhiiska marka ninkaas oo daciifina waa ku jira marka xadiisku sidaas aawadeed waa xadiis daciif ah waxa daciifiyey tirmidi bayhaqi ibnu mulaqin ibnu xajar mubaarak fuuri axmed shaakir albani culammadaas baa marka isagaa xadiidka daciifiyey culamada qaarkood waxay yidhahdeen shaahida xadiidka waxa uu ah inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin xadiidkaa saxiixa ah baa markaa shaahid u ah bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa xadiidkaasi shaahid u noqon maayo waayo xadiidkani waxa uu tilmaamayaa inaanu addimi karin haddii waxa weeye aanu wayse qabin xadiidkaa kale laakiin wuxuu tilmaamayaa un bes karaahiya markaa inay taho laga fiican yahay ayuu markaa tilmaamaya waxaa kaloo xadiidkaa laga qaataa karaahiyadu axaadiista qaar inay ugu soo aroortay iyadoo looga jeedo karaahatu tanziiha yacni halkaasna waxa weeye haalibkuunbay tahay nusuusta siday ugu soo aroortay in taxriim looga jeedo laakiin fii bacdi alaxyaan marar markaysaga aan badnayn waxaa soo aroortay karaahada iyadoo karaahatu tanziih nusuusta looga jeedo waxaana ka mid a xadiidka inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin xadiidkaasaa ka mid a marka calaa kulli xaal sida raajixa xadiidkaasi shaahidu ma aha laakiin waxaa laga qaaday laga qaadanayaa inay mustaxab tahay oo sunno tahay in waxa weeye qofku inuu tahaaro qabo marka waxa weeye uu addimayo sidaasaa laga qaadanaya maadaama nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin inay marka afdalku u yahay tahaaro inuu ku sugan yahay markuu addimayo sidaas iyadaabaa laga qaadanaya laakiin waajib ma aha xadiidka boqol iyo sagaal iyo sagaashan walahu tirmidi waxa u sugnaaday an ziyaadi can ziyaad ibni alxaarisi uu ka wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqday qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau ihi waman addana kii addimaa fa huwa yuqiimu isaga ayaa qiimaya wadacafahu aydan tirmidi markaa waxa weeye haddana waa daciifiye xadiidkanna lagu noqon yahay xadiidkana waa daciifiye aydan bimacnaa aada waa noqday yaiidu waa noqonaya aydan noqosha ayuu noqonayaa noqosho ayuu noqonayaa marka tirmidi lagu noqoye yacni waa daciifiyey xadiidkanna siduu kii horeba u daciifiyey waxaa kaloo xadiidka soo wariyey oo aanu sheikhu sheegin abu daawuud oo sunankiisa ku soo wariyey ibnu maajah oo isaguna sunankiisa ku soo wariyey xadiidka waa xadiis daciif ah marka culammada xadiidka daciifisay waxaa ka mid a tirmidi waxaa ka mid a nawawi waxaa ka mid a saaxibu tanqiix yacni marka ataxqiiq kitaab la yidhahdo ayaa ibnu jawsi qoray markaa sheikh muxadisiinta ka mid ah kitaab ka daba qoray yacni la yidhahdo tanqiixu taxqiiq kitaabkii taxqiiq la odhan jiray ee ibnu jawsi qoray yacni kala huf kala hufka la kala hufayo ee la kala haadinayo ee la kala shaandhaynayo marka saaxibu tanqiixna waxa weeye xadiidka isaguna waxa weeye waa daciifiyey mubaarak fuuri saaxibu tuxfatulaxwadi isaguna waa daciifiyey albani isaguna waa daciifiyey marka xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis daciifa dariiq kalen looma sheegin dariiqaas ninka daciifkii ku jira mooyaane sababu tadciifna waxa uu yahay xadiidkan waxaa ku jira nin la yidhaahdo marka ifriiqi nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu zayaad ibnu ancum alifriiqi ninka la yidhaahdo ayaa ku jira ninkaasina waxa uu yahay markaa nin daciifa oo tirmidi waxa uu odhanayaa daciifun cinda ahli alxadiid culammada muxadisiinta agtooda waxa uu ka yahay yacni daciif weeye daciif culammada muxadisiinta agtooda sidaasuu ka yahay inkastoo waxa weeye axmed maxamed shaakir uu axaadiista uu soo wariyo ifriiqi uu tasxiixiyo xaazimina uu markaysaga taxsiiniyo yacni markaa bukhaari laftiisana laga soo wariyo inuu yidhi muqaaribu alxadiid haddana marka culammada muxadisiinta shamaahiirtoodu waxay ku dareereen xadiidka uu soo wariyey cabdiraxmaan ibnu zayaad ibnu ancum alifriiqi inuu yahay xadiis daciifa oo markaa ninkaasi uu daciif yahay sidaas yadaabay kudare ku dareereen waana sida markaysaga raajixa ah weeye waxaana ku sugan markaysaga dacfi markaysaga yacni su'ul xifdi ah ayaa markaysaga ku sugnaa sida kale waxau ahaa nin saalix oo wanaagsan oo zaahid ah ayuu ahaa laakiin waxa weeye markaysaga an waxaa ku sugnaa xagga marka haddii la eego yacni markaa dacfi yacni markaa xagga xifdiga ah aan xifdigiisu aanu qawi ahayn sidaas yadaaba markaa ku sugnayd marka sababta loo daciifinaya xadiidkiisa waa sidaas yadaa weeye waxaana qaacidadu tidhahda haddii layahay culamada qaarkood baa tawsiiqiyey aljarxu almufasar muqadamun cala atawsiiq yacni jarxiga fasiran ee sababtii loo daciifiyey la garanaayo waxaa laga hormarinayaa waa laga hormarinayaa tawsiiqa lagu siqanimo xukminayo oo marka hadday iscaaridaan jarxiga mufasarka ee sababtiisii la caddeeyey ayaa la qaadanaya marka sidaas aaweed xadiisku waa daciif ifriqi baa ku jira ha yeeshee xadiisku daciif ha ahaado laakiin sida mustaxabka ee sunnadii waxa weeye ruuxa addimaa waa inuu qiimayo oo hadduu xadiisku daciif yahay xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sunnadii markaysa waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam ee uu taqriiriyey bilaal inuu markaa addimina jiray qiimina jiray
oo bilaal markuu addimo lama soo naqlin rag kaliya inay qiimi jireen rag kale markaa may qiimi jirine sida qaalibkaa isagunbaa qiimi jiray isaga ayuunbaa qiimi jiray nebiguna sala allahu alayh wasalam sidaas yadaa buu taqriiriyey saas aawadeed baa imaamu nawowi waxau odhanayaa kitaabkiisa khulaasada baabun man addana fahuwa yuqiimu istixbaaban kii addimaa isaga ayaa qiimaya waxaa sidaa loo odhanayaa sunne ay sunno tahay darteed oo la jeclaysanayo almuctamadu fiihi alaxaadiisu saxiixa ana bilaalan kaana huwa almu'adin yacni markaa waxaa loo ictimaadaya loo cuskanayaana waa axaadiista saxiixa ee ku soo aroortay inuu bilaal ahaa ka addimaya iyo walmuqiim yani markaa yani marka ana bilaalan kaana huwa almu'adina walmuqiima lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam bilaal inuu ahaa axaadiista saxiixa ay ku soo arooreen ka addima misana qiima oo rasuulka una addimi jiray una qiimi jiray khulaasada ayuu sidaas yadaa imaamu nawowi ku sheegay wakadalika marka istixbaabka yani marka waxa weeye culamo kalena sidaas iyadaa waa u sheegeen marka waxaa laga qaadanayaa yani inuu bilaal addimina jiray qiimina jiray ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol waliabi daawuuda fii xadiisi cabdillaahi bni zayd annahu qaal abi daawuud waxaa u sugnaatay oo uu soo wariyey iyadoo ay ku dhex sugan tahay xadiiskii dheeraa ee cabdillaahi bni zayd annahu qaal ana ra'aytuhu inuu yidhi marka aniga ayaa arkay bimacnaa ku riyooday yacni aladaana adaanka ayuu u jeedaa wa ana kuntu uriiduhu aniga ayaa doonaya anigaa markaa waxa weeye doonayey inaan markaa addimo markii la yidhi ordoo markaisagaa bilaal bilaal markaa u yacni laqin waayo isagaa markaa kaa cod dheer waxa uu yidhi aniga ayaa ku riyooday anigaana doonayay yacni inaan addimo qaala faaqim anta waxaa laga soo wariyay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku yidhi adigu qiim oo iqaamada adigu la kaalay bilaalna ha addimo wa fiihi dacfun aydan xadiidkan laftiisa waxaa ku sugan dacfi iyo taagdarraa ku jirta culammada qaarkood waa quweeyeen xadiidka oo ibnu mulaqin iyo ibnu cabdilbar iyo xaazimi saddexdooduba waa taxsiiniyeenoo waxay yidhaahdeen waa xadiis xasan ah xadiis xasana weeyaan bay yidhaahdeen culammada qaarkooda xadiiska daciifisayna waa jiraan culammada daciifisayna waxaa ka mid a nawowi iyo ibnu xajar halkanba waa ku daciifiye wa fiihi dacfun buu yidhi meelo kalena waa ku daciifiyaa iyo mubaarak fuuri saaxibu tuxfati alaxwadi iyo albani waa daciifiyeenoo waxay tilmaameen xadiiskani markaa inuu daciif yahay sababu dacfina waxa uu yahay ama sababu tadciif sababta lagu daciifiyey waxay tahay sanadka waxaa ku jira ninlaha moxamed ibnu camri alwaaqifi ninkaasina waa nin daciifa sida xaafid ibnu xajarba uu ku sheegayo talkhiiska markaa sidaas aawadeed xadiisku waa xadiis daciif ah culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waaqifi ma aha ninka ku jira ee maxamed ibnu camarka ku jira waa maxamed ibnu camrin alansaariy yacni waxa weeye nin kale oo maxamed ibnu camri alansaari la yidhaahdo weeyaan bay yidhaahdeen haddiiba laga soo qaado kaa inuu yahay laftiisa kaa laftiisa waxa weeye qawi ma aha marka waxa weeye xadiisku calaa kulli xaal mar layba waa daciif mar layba xadiiskani waxa uu yahay xadiis markaa daciifa weeyaan waxaanu tilmaamayaa hadduu asixi lahaa in ruuxii addimay ruuxaan hayn inuu qiimaa inay markaa tahay mid markaa bannaan waana inagii ka soo hadallay masalada noocaas ah oo mustaxab inay tahay in ruuxii markaa addimay inuu qiimo ha yeeshee sida kale markaa lafteeda in la sameeyaa inayna muxaram ahayn waa inaga tilmaanay ee waxaa laga qaadanayaa uun istixbaab baa laga qaadanaya axaadiista fara badan ee soo aroortay ee waxa weeye bilaal uu adaanka iyo iqaamada labadaba isagu samayn jiray waxaa laga qaadanayaa istixbaab ama sunnanimo ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo kow can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yihi almu'adinu amlaku biladaan almu'adinu mu'adinku amlaku isagaa u hanasho badan biladaani adaanka walimaamu amlaku biliqaama imaamkuna isagaa u hanasho badan qiimista qiimista la qiimaayo isaga ayaa markaa u hanasho badan rawaahu ibnu cadiyin ibnu cadi baa soo wariyeoo kaamilka kitaabkiisa la yidhaahdo ayuu ku soo wariyey isagoo kitaabkuu yahay kutub yani markaa min kutub irijaal ayaa haddana waxaa suurowda axaadiis inuu ku wariyo ayaa suurowda marka bacdu alaxaadiis oo uu taraajimta ku soo arooriyo oo ku wariyo bisanad ayaa markaa jira xadiiskana kuwaasuu ka mid yahay wa dacafahu ibnu cadi waa daciifiyey oo waxa uu yidhi xadiisku waa daciif waxaa kaloo ka mid a culammada kale ee daciifisay bayhaqi oo isaguna yidhi xadiiskani maxfuud ma aha wakadalika waxaa kaloo ka mid a ibnu xajar alcasqalaani oo isaguna xadiiska daciifinaya waxaa kaloo ka mid a albani marka culamadaasi waxa weye xadiiska waa daciifiyeen oo waxay yidhahaan waa xadiis daciifa weeyaan bay yidhahdeen sababu tadciifna waxa uu yahay sanadka waxaa ku jira shariik ibnu cabdillaahi alqaadi ninka la yidhaahdo ayaa ku jira shariik marka ninkaa shariik la yidhaahdaana yacni nin wanaagsan buu ahaa laakiin qadaagii iyo waktiguu ayadaa galay markii dambe uu qadaaga galay waxa uu saa xifdu xifdigiisi waa xumaaday marka sidaas aawadeed axaadiista uu soo wariyey axaadiis qawiya ma aha akhlaaq badan ayaanu markaa ku dhacay axaadiistii uu soo warinayey uu ka galay sidaas aawadeed xadiiskiisu waxa uu yahay xadiis yacni daciifa weeyaan wuxuu kaloo xadiidkan almu'adinu amlaku biladaan waxa uu leeyahay dariiq kale oo marfuuca oo uu soo wariyey abushaykh alasbahaani kitaabkiisa aladaan uu ku soo wariyey min ariiqi abi ljawza can ibni cumar ariiqaasina waa daciif waayo waxaa ku jira sanadka nin la yidhaahdo mucaarik ibnu cabbaad ninka mucaarik ibnu cabbaad la yidhahdana waa daciif siduu xaafid ibnu xajarba ku sheegayo talkhiiska marka xadiisku isagoo marfuuca ma asixin inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi mu'adinku waxa uu yahay amlaku biladaan imaamkuna waxa uu yahay amlaku biliqaama yacni markaas yacni saxiix ma ah saxiix ma ah oo nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka sugan ma ah walilbayhaqiyi xadiiska laba boqol iyo laba bayhaqi waxaa u sugnaaday naxwuhu kaa mid la mida oo can caliyin min qowlih caliy ibna abi aalib laga soo warinayo caliy ibna abi aalibna uu isagu hadalka odhanaya aanu nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo warinaynin aanu nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo warinaynin marka wuxuu noqonayaa mawquuf ayuu noqonaya yacni asarkaas mawquufka caliy ibna abi aalib laga soo warinayana waxa uu yahay waa asar saxiixa sida uu markaa muxaqiquba markaa inoo tilmaamayo marka wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal in markaa mu'adinku inuu adaanka mas-uuliyad gaara inay ka saaran tahay sidaas aawadeed isagu markaa iskii waktiga uu arko inay markaa tahay munaasib oo salaada waktigeedii soo galay inuu addimayo amaa iqaamadu waxay ku xidhan tahay imaamka oo imaamkii marka uu arko inuu soo diyaar garoobay yacni waktiga noocaasa markaa inuu markaa qiimayo ayaa markaa uu kutusinaya ama markaa uu tilmaamaya waxaana la soo wariyey xadiis markaa muslim saxiixa ku soo wariyey oo markaa jaabir ibnu samura laga warinayo ilaahay raalliha ka noqday inuu yidhi kaana bilaalun yu'adinu idaa daxadat bilaal waxau ahaa markaysagaa mid addima markay qoraxdu markaysagaa samada bartankeeda ka suusho falaa yuqiimu xataa yakhruja annabiyu sala allahu alayhi wasalam dabeedna ma qiimi jirin ilaa nebigu ka soo baxaayo faida kharaja aqaama asalaata xiina yaraahu rawaahu muslim fii saxiixih marka xadiidkaa laftiisu waxay kutusinayaa imaamku marka uu soo diyaar garoobo in waxa weeye salaada markaa la qiimayo oo imaamkii oo markaa soo socda ama soo diyaar garoobay marka la arko in la qiimayo ayaa marka xadiidkaa laftiisa laga qaadanayaa oo uu kutusinaya marka macnihii xadiidkan waa macno ku dhow ayuu markaa tilmaamaya xadiiska laba boqol iyo saddex wacan anasin radia allahu canhu anas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau ihi laa yuraddu adducaau ducada lama celiyo bayna aladaani waaliqaama adaanka iyo qiimista dhexdooda ducada lagu ducaysto waa la aqbalaa oo ilaahay waa aqbalaa ee ma celiyo ducadaas rawaahu nasaa'iyu nasaa-i baa soo wariyey oo sunankiisa ku soo wariyey wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka waa saxiixiyey culamada kale ee soo warisay waxaa ka mid ah abu daawuud oo sunankiisa ku soo wariyey tirmidi oo sunankiisa ku soo wariyey imaam axmed oo musnadkiisa ku soo wariyey sidaas aawoodee waxaa fiicnayd sheikhu inuu yidhaahdo rawaahu alkhamsatu ila bna maajahin yacni ilabna ila bna maajah inuu sidaas yidhahdaa fiicnayd shantaas soo warisay markaisagaa ibnu maajah mooyaane sidaa inuu yidhaahdo ayaa fiicnayd culammada kale ee soo warisay ibnu xibbaan baa ka mid a waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu khusayma laba ibnu xibbaan saddex markaa waxaa saxiixiyey ibnulqayim waxaa kaloo xadiidka markaa yacni quweeyey ciraaqi oo markaa yani tilmaamay sanadkiisu inuu jayid yahay waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey axmed shaakir oo isaguna tacliiqiisa uu sunanka tirmidi ku leeyahay ku saxiixiyey waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey albani oo isaguna irwaaga iyo saxiixu tarkiibka iyo ku saxiixiyey marka xadiidku waxa weeye waa xadiis saxiixa weeye waxaanu leeyahay duruq marka isaga ayuu leeyahay sanadkiisana waxaa ku jira dacfi sababta dacfiguna waxa uu yahay waxaa soo wariyey nin la yidhaha yaxya bnu yamaan ninkaasna waxaa ku jira xifdigiisa dacfi baa ku jira sida uu muxaqiquba baraarujinayo yacni samiir ibnu amiin azuhayri takhriijkiisa uu kitaabka takhriijinayo ee yar siduu ku baraarujinayo ninkaa xifdigiisa waxaa ku sugan dacfi waxaana la socotay xadiidka ziyaado uu tirmidi soo wariyey oo ay yidhaahdeen saxaabadii famaada naquulu yaa rasuula allah maxaanu nidhaahnaa rasuulkii ilaahayow qaala saluu allaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira waxau ihi waxaa weydiisataan ilaahay alcaafiyata bogsiin weydiista ou idin bogsiiyo oo idinka nabad idin nabadgeliyo adduunyada iyo aakhirada aafaadka iyo amraadda iyo dhibaatooyinka uu idinka badbaadiyo adduunyada iyo aakhirada marka ziyaadada yaxya bnu yamaan ayaa la tafaruday marka waa ziyaada daciifa laakiin qadarka kale xadiidku waxa uu yahay saxiix shawaahid baanu leeyahay ahlucilmigaynu tilmaaminay way quweeyeen culammadaynu tilmaannay waa quweeyeen weliba waxaa jira dariiq sanadkiisu uu qawi yahay oo odhanaysa laa yuraddu adducaa'u bayna aladaani waaliqaamati fadcu oo fadcu ku daray ilaahay barya ziyaadadaasna waa ziyaada qawiya wuxuu tilmaamayaa inay wakhtigaas uu yahay yacni waktu ijaaba yacni saacatu ijaaba inay tahay oo ilaahay wakhtigaa ducada aqbalo oo waxaa jira waxa weeye waktiyo yacni marka wakhtiyada kale yacni ka xag jira ayaa jira waxaa ka mida wakhtiga aadaanka iyo qiimista udhaxaysa waxaa ka mida markaysaga habeenka waxa weeye suluskiisa dambe yacni saddexda gobol ee habeenku u qaybsamo gobolka dambe yacni markaa ayaa markaa ka mida yacni labadoo kale marka la gaadho iyo wixii ka dambeeya ilaa inta waagu ka caddaanayo adigu labada waa ka horraynaysaa adigu calaa kulli xaal suluska dambe ayaa markaysa waxaan markaa ka mid a marka calaa kulli xaal yacni saacatu ijaaba waxa ah way badan yihiin saacatul wakhtiyada markaa saacaatl ijaaba way badan yihiinoo waxaa ka mida wakhtiga adaanka iyo qiimista udhaxaysa ayaa ka mid a marka taasna waxay kuu tilmaamaysaa inuu qofku ducaysto laakiin ducada uu ducaysanaya waxa weeye waa inuu ka horraysiyaa marka hore wixii la amray oo markuu mu'adinku addimayo waa inuu la yimaadaa inuu wuxuu mu'adinku adaankiisa inuu ka daba yidhaahdo oo uu ijaabo la yimaado mar labaadka markuu adaankii ka faaruqo mu'adinku ugu horrayn waa inuu nebigu ku salliyaa sala allahu alayhi wasalam ugu horrayn waa inuu nebiga ku salliyaa marka labaadna waa inuu waxa weeye ilaahay wasiilo uga baryaa nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam oo ducaa'u lwasiila waa inuu akhriyaa oo ilaahay waa inuu baryaa oo u weydiiyaa nebi moxamed inuu wasiilada siiyo oo waxa weeye waa xadiiska inoo soo socdaa masalada marka uu inoo sheegi doono markuu taana markaysa waxaan markaa uu dhammeeyo markaa dabadeed waxa uu ku ducaysanayo waa inuu ku ducaystaa tartiibta iyadoo sidaas loo tartiibinayana xadiis muslim saxiixa kusoo wariyey ayaa sheegaya oo la tilmaamayo waxa weye marka adaankii laga faaruqo waxa ugu horreeya uu samaynaya inay tahay salliga uu nebiga ku salliyo sala allahu alayh wasalam bacda dalik inuu markaa ducaau lwasiila inuu akrinayo laakiin ducaau lwasiila ma horumarinayo oo salliga kama horumarinayo laakiin salligu horraysiinaya markuu nebiga ku salliyo sala allahu alayh wasalam dabadeed ayuu deedna ducaa lwasiila yacni akhrinaya waa kada xadiiska laba boqol iyo afar wa can jaabir radia allahu canhu nusakha badankoodu ma qorayaan xadiiska aan akhrin doono laakiin nusakha kitaabka markaa nuskhad ka mida ayaa qoraysa marka dabcada markaysa waxaan markaa samiir uu yacni markaa taabacay ee uu taxqiijiyey ayaa ziyaadadaa leh wa can jaabir bni cabdillaahi وعن جابر رضي الله عنه جابر وحلق السوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال إنه يري من قال حين يسمع النداء من قال كي هذا حين يسمع النداء قرت وحوي أذان كمقله كي هذا اللهم إله يو رب, رب هذه الدعوة التامة دعادا لما يسكترا يعني مركا يعني صاحب كيدو يعني ربي وبمعنى صاحب وربي waxaa loo isticmaalaa bimacnaa khaaliq iyo bimacnaa saaxib marka waxa way bimacnaa khaaliq loogama jeedo oo bimacnaa saaxib baa loo jeedaa waayo markaysa waxaan markaa kelimaadkan lagu hadlayaa tawxiid iyo takbiir iyo baa ku jira marka makhluuq ma aha marka sidaas aawadee rabba waa bimacnaa saaxib yacni rabba haadihi dacwati yacni markaa saaxiba haadihi dacwati dacwadan markaa yeedhmadan kii u ehelka ahaayow attaamati yeedhmadan oo dhammayska tirnayd iyo wasalaati alqaa'imati salaadda waxa weeye markaa yacni markaa taagan yacni ee xilligeedu joogo kii u ehelka ahaayow ee loo tukanayayow aati waxaad siisaa muxammadan muxamed waxaad siisaa nebi muxamed alwasiilata yacni wasiilada sii bimacnaa waxa weeye maqaamkii sarreeyey ee wasiilada la yidhaahdo yacni maqaamkaas sii waalfadiilata tii fadliga badnayd yacni markaasi tii fadliga badnaydna yacni markaasi wasiiladana waxaa la yidhaahdaa wixii markaa cid kale loogu dhowaado ayaa wasiilo la yidhaahdaa wixii cid kale loogu dhowaado ayaa wasiilo la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa mansilo markaa korraysa oo ilaahay markaa u dhow ayaa looga jeedaa waalfadiilata tii fadliga badnayd yacni markaasi wabacahu ilaahay ou soo bixi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam maqaaman maxmuudan ay fii maqaamin maxmuudin makaanu istaag markaa la mahadiyo khalaa'iqdu mahadiyaan gudihiisa ilaah u ka soo saar yacni meeshaa maqaam markaa dadku mahadiyaan khalaa'iqduba ilaahay ou ka soo saar in la yidhaahdo waxa weeye daraf yacni markaa weeyaan yacni daraf markaysaga weeyaan daraf baa lagu nasbiyey ha yeeshe waxaa loo nakireeyey tafkhiim la weynaynayo iyo qur'aanka markaa lafdiga ay ugu soo aroortay waafiqitaan la waafaqayo ayaa markaysagaa loo tankiiriyey wejigaa hore ayaa markaa fiican oo in la yidhaahdo waxa weeye darafnima ayaa lagu nasbiyey waxa kale oo bannaan in la yidhaahdo waa mafcuul labaad weeye oo ibcas baa waxaa la tadmiiniyey macnaha acti oo macnuhu wuxuu u dhacayaa wabcashu ay wa actihi waxaad siisaa yacni isaga maqaaman maqaam sii maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiyey marka laba mafcuul bay qaadanaysaa haddii acti markaa la tadmiiniyo mafcuulka koowaad waxau noqonayaa damiirka ka labaadna wuxuu noqonayaa maqaaman wejigaasna culammada qaarkood ayaa markaa banneeyey sida shuraaxda sunanka qaarkoodba ay sheegeen alladii wacadtahu ay acnii waxaan u jeedaa alladii kii wacadtahu aad u ballanqaaday aada ugu ballanqaaday nebi moxamed sala allahu calayh wasalam kaas baan u jeedaa oo la yidhaahdo markaysa waxaan markaa waa mansuub acni baa markaysa waxaan markaa loo qadaraya waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo huwa ladii aad huwa aladii wacadtahu yacni maqaamka maxmuudkaahi huwa aladii kii weeye wacadtahu aada ugu ballanqaaday oo huwa loo qadaro oo la yidhaahdo waa markaa khabar mubtadihiisi markaa xadfan yahay weeyaan wejigaasna iyadana waa lagu banneeyey oo awjuhda lagu banneeyey bay markaa ka mid tahay xallat lahu shafaacatii xallat waa ku degtaayoo bimacnaa waa u waajibtaa lahu yacni isaga ayay u waajibtaa shafaacatii shafaacadayda ayaa u waajibtaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame akhrajahu alarbacatu afarta sunanka ayaa markaa xadiidka soo saaray yacni bukhaarina saxiixiisa ayuu ku soo wariyey marka ma fiicnayn sheikhu markaa inuu ka tago bukhaari oo maadaama markaysaga afarta sunanka ansixa laga qaadanaynin waxay soo wariyaan ay noqon karaan yacni saxiix iyo daciif markaa mid walba ay noqon karaan in waxa weeye uu ka tago qadarka waxa weeye inuu ka tago markaysa waxa markaa qadarka qadarka inuu ka tago markaysagaa tilmaamaya inuu bukhaari soo wariyey yacni sidaas iyadaa baynay markaa u fiicnayn marka sheikha muxaqiqi waxa uu tilmaamayaa nusakha badankooda inaan markaa yacni laga helin xadiidkan laakiin hal nuskho ayay markaysagaa ku taallay buu ihi weliba khata' baana ku sugan xagga markaa wahmi ayaa ku jira markaa takhriijka oo bimacnaa bukhaari ayuu ka haafil noqday markaa sidaas aawadeed yacni inuu shaki ay leedahay oo naftu aynay ku xasilaynin yacni xadiidkan in lagu daro buluuqa marka waxa weeye uu marka u badinayo sheikhu inaanu ku darin yani saas oo kale ayay marka hadal laga fahmaya ayuu tilmaamaya xallat waxaa looga jeedaa xalla yaxilu ma aha oo markaysaga xalaalnimo marka laga tilmaamayo way u banaanaataa loogama jeedo oo waayo haddii sidaa la yaha waxaa ka dhalanaysa marka kale inay muxaram ka ahayd oo aynay u banaanayn mana aho saas lagama tilmaamayo ee waxa weeye waa xalla yaxullu oo bimacnaa nazala ah waa ku soo degtaa ayaa markaa laga tilmaamaya macnaha markaysagaa nazalat iyo bimacnaa wajabat iyo sidaasaa lagu fasiraa waa u waajibtaa shafaacadaydu iyo shafaacadaydaa ku soo degta iyo wax la mid a ayaa markaa waxa weeye laga tilmaamaya laakiin waa u xalaal noqotaa waa u banaanaataa ta noocaasi waa qalad laguma fasiri karo xadiidka xadiidkani waxa uu inoo tilmaamayaa nebiga sala allahu alayhi wasalam in waxa weeye maqaamka maxmuudka la mahadinayo in ilaahay nebiga sala allahu alayhi wasalam looga baryo in nebiga la siiyo ilaahay looga baryo ayaa markaa xadiisku inoo tilmaamaya taasina waxa weeye waa adaan kasta dabadeed casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaamka maxmuudkee la mahadinayana waxa weeye waa ashafaacatu alcudmaa waa shafaacada weynis weynida badan weeye waa shafaacada weynida badan weeye nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay axad yani markaa dadka ka mid a ayaa ruux ummadda ka mida ayaa la siinaya dadka ka mid a ruux labaad lama siinayo ruux labaad yacni markaa lama siinayo marka waxaan rajaynayaa buu idhi inaan aniga noqdo ayaan rajaynayaa ee idinkuna ii soo duceeya ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi marka ilaahayna waa ugu ballan qaaday maqaamkaas oo waxauu ilaahay yidhi casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda waxayna culammadu yidhahdeen casaa waa min allahi waajib waxa uu ilaahay casaa yidhaahdo waxa weeye waa shay uu ilaahay ku ballan qaaday oo waajib ah yacni oo ilaaba ilaa uu fulinayo sidaas iyada ah weeyaan ayay markaa culammadu ay yidhaahdeen waxaa jira markaa waxaa weeye ziyaado xarful istisnaa la kordhinayo ayaa duruqda qaarkood ku soo arooray oo waxa weeye xadiisku marka wabcahu maqaaman maxmuudan iladii wacadtahu ilaa xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama marka yacni riwaayadaa ilaa siyaadinaysa ee markaa sunanada qaarkood ay soo wariyeen macnaheedu wuxuu noqonayaa manta ayaa waxaa lagu fasirayaa inay tahay istifaamiyo yacni markaysagaa waagkee ruuxa odhanaya xiina yasmacu annidaa oo marka ilaa la siyaadiyo keliya markaysaga manta haddii kale shardiyaa lagu fasiraya laakiin marka ilaa la siyaadiyo ayaa manta waxaa lagu fasirayaa inay tahay istifaamiyo waagkee ruuxa odhanaya xiina yasmacu nidaa sidaa iyo sidaa yacni waxa weeye ma jiraa macnuhu u dhacayaa ilaa xallat lahu shafaacati ilaa xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama ma jiro ruuxaasi istifaamkuna waa bimacna alinkaar oo nafyi buu la micna yahay markaas markuu nafyi la micna yahay wuxuu noqonayaa ruux sidaa yidhaahdaa ma jiro hadduu jirana waxa u waajibta shafaacadayda marka waxa weeye riwaayada ilaa siyaadinaysana sidaasaa macnaheeda lagu ishkaal bixinaya sida shuraaxda sunanka qaarkoodba ay sheegayaan amaa waxa weeye riwaayada aan ziyaadadaa wadin waa sida bukhaari iyo markaysa waxaan markaa in badanoo kaleba ay u soo wariyeen waxaad ku fasiraysaa mantu inay shardiyo tahay ayaad markaysagaa ku fasiraysaa ama mawsuulo ay tahay oo bimacnaa kii yidhaahda ama ku kastoo yidhaahda sidaasaa u sugnaatay baa laga tilmaamaya shafaaca u sugnaatay marka maqaamka maxmuudkana calaa kulli xaal waa ashafaacatu alcudmaa waa shafaacada weynista weynida badan nebigana sala allahu calayhi wasalam lalama wadaago isaga ayaa markaa la gaara isagoo keliya ayaa markaa la siinaya addacwati taama waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa marka adaankaas oo waxa weeye tawxiid iyo waxyaalo badan koobsaday takbiir iyo tawxiid iyo ammaan iyo marka waxa weye waxyaalo badan buu sidaas yadaa u koobsaday iyo duca khayrkii loogu yeedhayo markaysaga khayrkii la amrayo alamru bilmacruuf yacni ashyaa badan ayaa sidaa ugu sugan sidaas aawadeed baa loogu magacaabay inay tahay dacwo ama yeedhmo dhammaystiran inay tahay baa lagu magacaabay nawowi isagu waxa uu ku odhanayaa majmuuca sharxulmuhadabka waxa uu ka odhanayaa kutubta markaysagaa fiqiga qaarkood waxaa ku dhacay sida markaysagaa tambiiha iyo kutub kale oo markaysagaa fiqiga shaaficiyo u qoran waxaa ku dhacay yacni almaqaama almaxmuuda oo la tacriifiyo oo labadaba alla geliyo sidaas yadaabaa ku dhacay laakiin sidaasi in alla geshaa kumay soo aroorin bukhaari iyo dhammaan kutubulxadiis markaa midnaba laguma hayo kutubta xadiidka iyadoo la tacriifiyo oo alla geshay maqaaman maxmuudan oo almaqaama almaxmuuda la yidhi kutubulxadiis dhammaantood wax lagu hayo ma ahe kutubulxadiis wax ku yaallaba ma aha hadalkaa laakiin markaa sheikha nawowi sheegay nadar baa ku sugan yacnii sheikhuna waa ka saawiye kutub badan oo markaysaga axaadiista ka mida ayay ku sugan tahay isaga oo iyada oo maqaamka la tacriifiyey yani markaa oo la yidhi wabacathu almaqaama almaxmuuda sunanka nasaa-i bay sidaa ugu soo aroortay iyadoo markaa la tacriifiyey ibnu khusayma u soo wariyey ibnu xibbaan baa u soo wariyey sunalkubraha bayhaqi baa markaa u soo wariyey intuba waxay u soo wariyeen iyadoo markaysaga al wadata ayay markaa ku soo wariyeen sidaas aawadeed hadalka markaysagaa uu yidhi markaa waxaa waye kutubulxadiis dhammaantood wax ku yaalla ma aha oo midna laguma hayo iyada oo markaa maqaaman maxmuudan alla geshay waxa weeye waa qalad oo sidaas iyadaa baynay sax u ahayd waxaa jira zawaa'id yacni markaa dadka qaarkood ay ku daraan oo waxaa ka mid a zawaa'idda inay yidhaahdaan allaahuma rabba xaqa haadihi addacwati attaama oo xaqa markaysagaa in lagu siyaadiyo laakiin siyaadadaasi waa daciif ma sugna wakadalik markaa wa darajata arafiicata alcaaliya derajadii markaysaga waxaa korraysay in lagu daraa yaduna waxa weye waa daciif ma sugna waxaa ka mida markaysagaa muxamed markaa in sayid la geliyo duruqda xadiisa midnaba kuma soo aroorin aati sayidana muxammadan in la yidhaahdo sayidana in la yidhaahdo taswiid lagu sameeyo taasna markaysagaa maqaamkan kuma soo aroorin yacni ducada ah yani nebigu inuu sayid yahay shaki kuma sugna laakiin waxa weeye in markaa dikriga ay soo aroortay alfaaddii waxba laguma daro marka waxa weeye darista lagu darayo sayidana muxammadan waxa weeye waxay tahay waa mid markaysa waxaan markaa aan duruqda xadiiska midnaba ku soo aroorin wakadalik yacni khitaamka lagu khatimayo innaka laa tukhlifu almiicaad bayhaqi baa soo wariyey ziyaadadaas ziyaadada bayhaqi ayaa soo wariyey culammada qaarkood oo markaysagaa siyaadadaa quweeyo yidhi waa jayidna waa jiraan sida ibnu baaz oo kale ha yeeshee markaysagaa sida raajixa ah ee albaanina uu ku tegay waa inay ziyaadadaasi tahay ziyaada daciifa ziyaado daciifa waa inay markaa tahay oo ay markaa tahay ziyaada shaada ay markaa noqonayso ziyaada shaad ah ama munkar ah ay markaa noqonayso sidaas aawadeed ziyaadadaas in lagu daro yacni markaa mashruuc ma aha ee lafdiga markaysagaa dikriga ama naska ku soo arooray xadiidka bes waa in lagu kaaftoomaa aan waxba kale lagu darin oo aan lagu siyaadin waana sida waxa weeye markaa saaxibu tawdiix laftiisuna tilmaamayo oo markaa erayadaa kale culammadu waa naqdiyeen yacni markaa waxa weeye waajibkuna waa in lagu gaabsado wixii nebiga ka asaxay sala allahu alayhi wasalam saasuu odhanaya saaxibu tawdiix alaxkaam adaanka waxyaalo badan baa ku tacalluqa oo kale waxaa ka mid a waxa weeye fadliga adaanku aad iyo aad buu u wen yahay fadliga adaankana waxa weeye sheikhu yacni axaadiistii ku soo aroortay markaa inoogama warramin fadaa'isha ku soo arooray waxaa ka mid ah inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam yidhi wax kasta oo markaa adaanka maqlaa qofka addimaya waa u markhaati kacaan hadday yihiin markaysagaa wax nool hadday yihiin markaa dhagax hadday geed yihiin hadday markaa shayba yihiin waxay doonaanba ha noqdaane shaygii kaste ee maqlaa yacni ruuxa addimaya waa u markhaati kacaa maalinta qiyaame waa xadiis saxiixa waxaa kaloo soo arooray fadaa'isha kale ee soo aroortay waxaa ka mid a yacni waxaa u sugnaaday ruuxa markaa addima walahu ajru walahu mihlu ajri man sallaa maca cidda markaysaga waxaad markaa la tukato oo jamaacada markaysagaa ku tukata ajarkooda ajar le-eg baa loo qoraa ajarkooda ajar le-eg ajar le-eg baa isagana la siiyaa oo loo qoraa laakiin waa hadduu markaysagaa mutabarric yahay yacni waxa weeye oo markaa yacni muxtasib uu yahay yacni xaaladda noocaas ah aanu wax markaa mushqaayada aanu ku qaadanayn xaaladda noocaasa weeye xaaladda markaa fadliga badan marka fadaa'il aad iyo aad u badan baa u soo arooray markaa adaanka oo markaysagaa yacni axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ku soo arooray waxaad eegi kartaa markaa saxiixu tarkiibka iyo markaysagaa ka ee kutubta la midka ah waxaa kaloo marka isweydiin leh adaanka garanay markaysagaa raggu inay addimayaan dumarku markaa ma addimayaan yacni yaynay markaa waxa weeye saraba ula qaylinin ee waxa weeye inay addimaan markay waxa weeye oo qiimaan markay tukanayaan ma tahay mise markaa ma aha masalada noocaas ah waxaa ku sugan culammadu waa isku khilaafsan yihiin asarna markaysa waxaan markaa waa lagu soo wariyey yacni markaa ibnu cumar uu odhanayo yacni laysa cala annisaa'i adaanun walaa iqaama dumarka ma saara wax markaa adaana iyo wax qiimisi midnaba ma saara midnaba yacni ma saara ayuu markaa odhanayaa yacni waxa weye ibnu ibnu cumar laga soo naqlinaya laakiin riwaayada noocaas ee saa laga soo wariyey in kastoo culammada qaarkood ay tasxiixiyeen oo xaafid ibnu xajar alcasqalaani wa kadalika min qablihi ibnu mulaqin yacni marka ay labaduba saxiixiyeen oo yidhaahdeen sanadkeedu waa saxiix waxaa markaa sheikhulalbani odhanayaa sanadkeedu saxiix maaha waa daciif waxaana markaysagaa ku dhacay xaafid ibnu xajar yacni sahwi oo waxaa markaa sanadka ku jira cabdilaahi ibnu cumar alcumari ayaa markaysagaa ku jira ninka markaysagaa la yidhaahdo maa saxaabigii ha u qaadan cabdilaahi ibnu cumar alcumari ayaa ku jira waana markaysaga almukabar yacni weeye marka waxaa dhici karta inuu ismoodsiiyey nin kaley walaala yihiinoo cubaydullaahi ibnu cumar alcumari la yidhaahdo ayaa jira marka labadaa nin ee walaalaha nina waa hiqo nina waa daciif marka ninka waxa weeye almusaqar oo marka cubaydullaahi ibnu cumar la yidhaahdo cubayd oo la tashiiriyey ninkaasaa waxau yahay nin hiqo ah ama ninka kale markaysaga cabdullaahi ibnu cumar alcumari maaha saxaabigii waxa uu yahay marka isagu waa daciif marka waxaa dhici karta inuu xaafid ibnu xajar ismoodsiiyey ninka sanadka ku sugan inuu yahay cubaydullah may ha yeeshee ma aha ee waa cabdullaahi ibnu cumar alcumari sidaas aawoodee xadiisku waxa uu yahay asarkaasi mawquufka ahi waa mid markaa daciif ah oo saxiix markaysaga ma aha xasanna ma ahe daciif weeye dariiqyo kale oo quweeyana lama hayo waxaa kaloo uu soo arooriyey markaa sheekhu lalbani mas'aladaa markuu ka warramayey adaanka iyo iqaamada dumarka waxa uu soo arooriyey aahaar markaa yacni mutacadid ah oo saxaabiyaadkii marka caaisha iyo markaysagaa kayrkoodba uu ka soo warinayo inay waxa weeye addimi jireen oo qiimi jireen markay tukanayaan waxaan odhanayaa aahaarta aahaarta laga soo warinayo dumarkaas waxay yihiin aahaar markaa waxaa isquweynaysa weeye oo dariiqyo badan baa sidaa lagaga soo wariyey sidaas aawadeed dumarkii saxaabiyaadkaa inay addimi jireen oo caaisha iyo ka mid yihiin oo ay qiimi jireen waxa weeye arrinkaasi waa sugan yahay waata kale waxaa la cuskanayaa buu uhi cumuumaadka adillada soo aroortay yacni in la addimo oo la qiimo yacni markaa taasaa la cuskanayaa oo maadaama adilladaasi ay caam tahay waxa weeye dumarkii laftoodu inay adaankii iqaamadii la yimaadaan weeye yaynay sare ula qaylinin laakiin waxa weeye markay salaaddii tukanayaan waa inay marka waxa weeye addimaan dabeedna markaysaga ay qiimaan dabeedna ay sidaas iyadaa markaysaga xal markaa ku tukadaan weeyaan waana sida marka waxa weeye shawkani uu ku arjaxayo oo saylu jaraarka uu kaga hadlayo mas'alada noocaasa sidaasuu arjaxaya cumuumaadkaasaanu deliishanaya marka calaa kulli xaal asarkaasaa ishkaal yeelan lahaa asarkiina sidaas iyadaa ayuu yahay waxaana dhici karta in la yidhahdo asarku hadduuba sugnaado yacni waxa weeye saxaabada ra'yigoodii waa iskhilaafay oo saxaabada qaarba sibay markaysagaa yacni yidhaahdeen haddii saxaabadu ay iskhilaafaanna yacni qowlka qaarkood xujo ma aha oo waxa weeye waxay noqonaysaa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul ilaahay waxau yidhi haddii shay a ku murantaan ilaah iyo rasuulka u celiya ayaa la yidhi marka maadaama caynkaas iyada ay tahay waajibku waxay tahay in marka adilada laysula noqdo oo la yidhahdo adiladu qowlkee bay xoojinaysaa oo marka ay ayidaysaa ta kale cumuumaadka adilada soo arooray wax takhsiisa miyaa loo hayaa marka calaa kulli xaal alraajix waa in markaa dumarku ay addimayaan qiimayaanna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk